بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobbada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah imaarada islaamiga afghanistan oo beenisay war ka soo yeeray dowladda maraykanka oo ay washington ku sheegtay inay ku fasaxday lacago gargaar ah oo loogu tala galay shacabka reer afghanistan iyo xukuumadda kaabul oo maraykanka ku eedaysay boobka hantida shacabka ciidanka maraykanka iyo kuwa yuhuudda oo la sheegay inay iska kaashanayaan abaabulidda weerar ka dhan ah xarumaha hubka nukliyeerka ee iiraan weerar hubaysan oo ka dhacay madaxtooyada dalka jaad maalmo uun kadib markii madaxweynaha waddankaasi uu amray in ciidanka faransiiska laga saaro dalka jaad jo baiden oo joojiyey safar uu ku tegi lahaa waddanka talyaaniga kadib markii dabhalaa geysanaya uu ka kacay gobolka kaliforniya militariga suudaan oo taqadum ka samaynaya wilaayada aljaziira islamarkaana dhowr degmo kala wareegay maleeshiyaadka fallaagada imaaraadku taageero ee r s f qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysada iyo xalqadii konton iyo labaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm waa hagaag waa maalinimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa imaarada islaamiga afghanistan ayaa beenisay war ka soo yeeray dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka kaas oo ahaa in xukuumadda washington ee fasaxday lacago gargaar ah oo loogu tala galay shacabka reer afghanistan haddaba arrimahaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda afghanistan waxaan ka wareysannay walaalkeen maxamed xasan alfaatix maxamed ugu horeyn soo dhowow waa sidee xaaladda waddanka afghanistan oo laga joogo markii imaarada islaamiga ah talada waddanka ay gacanta ku dhigtay saddex sano afar bilood saddex toddobaad iyo afar maalin aad baad u mahadsantahay suheyb wadanka afghanistan xaalad deganaan iyo barwaaqo ah ayuu ku sugan yahay muslimiinta wadankaas ku dhaqan oo cadadkoodu ay ka badan yihiin afartan milyan oo qof ayaa waxay hoos harsanayaan ku dhaqanka shareecada islaamka saddex sannadood iyo afar bilood wax ka badan waxaa si dhammaystiran usoo laabtay adeegyadii bulshada kaabayaasha dhaqaalaha waddanka afghanistan ayaa gaaray meeshii ugu sarreysay tan iyo markii waddankaasi xorriyaddiisa uu qaatay imaaradda islaamiga afghanistan ayaa waddanka waxay ka hirgelinaysaa mashaariic aad u ballaaran waxay dhistay biyo xiranno waaweyn oo lagu xadeynayo fatahadaha ay sameeyaan webiyada iyo daadadka afghanistan wuxuu ahaa dal la dhiban dagaalada markii gaaladu waddanka ay saxaabeen dhammaanba dagaaladu waa ay joogsadeen nabaddii ayaa dib u soo laabatay sidoo kale afghanistan dadka ku dhaqan waxaa dhibaato ku hayay abaaraha soo noqnoqday iyo fatahadaha ay sameeyaan webiyada iyo biyaha ka soo butaaca ee dhulka buuraha ah arrintaas durbadii imaarada waxay bilowday inay xal u hesho waxaana hadda muuqata in xal loo helay qaabka loo maareynayo loona maamulayo abaaraha oo waxaa la dhisay biyo xiranno waaweyn oo kaydinaya biyo aad u fara badan kadibna marka xilliga jiilaalka amba abaaruhu ay yimaadaan ayaa dhulka daaqsinka xoolaha ku wanaagsan biyaha lagu sii daynayaa halka beeraleydana biyo qabatna inta loo sameeyey saddexda xilliba ay wax beeran karaan oo aysan roob sugaynin ama aysan u baahnayn ceelal wasaaradda macdanta iyo biyaha ee xukuumadda afghanistan waxay sheegtay in mashaariic balaayin doolar ay ku baxeen ay imaaradu ay ka helgelisay gobolada kala duwan ee waddanka waxaa la dhisay wadooyinka laamiga sariica ah ee isku xira magaalooyinka waaweyn kaabayaashii dhaqaalaha ayaa runtii aad loo kobcinayaa afghanistan hadda wuxuu ka mid noqonayaa wadamada ugu muhiimsan ee soo saara tamarta qeybaheeda kala duwan sida gaaska iyo naftada kadib markii ceelal shidaal wadanka laga helay uzbekistan iyo tajikistan ayuuna hadda wadankani u dhoofinayaa wax soo saarkiisa dhanka tamarta ah waxaa dib usoo u shaqo bilaabay dhammaanba khadadka tareenada ee wadankaasi iyo kaabayaasha kale ee muhiimka ah waxaana markii ugu horreysay qiimo aad u ballaaran yeelatay lacagta maxalliga ah warbixin ay soo saartay shabakadda lagu magacaabo bloomberg waxay ku sheegtay in afghanistan uu ka mid noqday tobanka wadan ee lacagahoodu sida aadka ah ay u kobcayaan waana markii ugu horreysay taariikhda qiimaha lacagta afghanistan ay dib u soo laabatay waxayna ku timid wasaaradda maaliyadda imaarada oo dejisay siyaasad lagu jaangoonayo sarifka lacagaha qalaad iyo midka maxalliga ah sidoo kale maalgashayaasha caalamiga ee wadanka ee kusoo qulqulaya ayaa waxay keeneen lacag naqdi aad u badan taasna waxay suuq u yeeshay qiimaha lacagta maxalliga ah ee wasaaradaha kala duwan ee imaarada mashaariicda ay bixinayso ee dhismooyinka iyo shirkadaha lacagta ay ku bixinayso waa lacagta maxalliga ah lacagta mushaaraadka shaqaalaha dowladda lagu bixinayana waa lacagta maxalliga ah taas waxay sababtay in gacmo walba oo isdhaafaya ee wax kala iibsanaya ay isku marsiiyaan lacagta maxalliga ee afghanistan sidaas ayuuna dhaqaalaha wadankaas uu kusoo kabanayaa in ka badan hal dhibic shan milyan oo qaxooti ahaa oo ku dhaqnaa wadamada deriska leh afghanistan u barakacay ayay imaaradu dib u soo celisay waxaana la arkayey iyadoo diyaarado lagu soo daabulayo tareenno lagu soo daabulayo gaadiid basaas ale lagu soo daabulayo dad qurba joog ahaa oo sanadadii dagaaladu ay socdeen dibadda u cararay ayaa iyana dib u soo laabanaya marka afghanistan arrimahaas horumarka ah ayaa ka jira imaarada islaamiga afghanistanna waa dowlad rasmi ah oo hadda ay la macaamilayaan dalal badan oo dhaca ee qaaradaha aasiya iyo yurub dowladda saliibiyadda ah ee maraykanka war ayay soo saartay oo waxay ku sheegtay in ay fasaxday lacago gargaar ah oo loogu tala galay shacabka reer afghanistan haddaba imaarada islaamiga afghanistan tallaabadaas maxay ka tiri maxaase ka dhab ah sheegashada washington
waa mahadsan tahay suhayb maalmihii lasoo dhaafay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa ku hadaaqayey in ay fasaxeen qaar ka mid ah lacagihii baadda ahaa oo ay ka dhaceen shacabka muslimka ee reer afghanistan ko iyo labaatankii sano ee maraykanka uu gumaysanaya afghanistan lacagihii bulshada ayuu boobay warbaahinta amerikaankana aad ayay u qaadqaaday iyadoo soo xiganaysay mas-uuliyiin amerikaana ayay sheegaysay in tan iyo markii daalibaan ay xukunka qabatay maraykanku lacago bilyanis ah oo u fasaxay ee wadankaas laakiin markii dambe waxaa la ogaaday in wararkaas ay yihiin been abuur aan sal iyo baar lahayn war rasmi oo ka soo baxay hogaanka imaarada islaamiga afghanistan ayaa warbaahinta iyo ummadda islaamka caalamka waxaa loogu xaqiijiyey in sheegashooyinkaasi ay yihiin kuwo been ah imaaradu bayaanka waxay ku tiri ma jirin bilyanis malaayiin doolar iyo xataa hal doolar oo maraykanku uu ku caawiyey shacabka afghanistan oo ku soo dhacay khasnadaha dowladda taas beddelkeed imaaradu waxay maraykanka ku eedeysay in weli qaab tuuganimo ah oo ku haysto lacagtii shacabka afghanistan ay lahaayeen waxaana bayaanka lagu caddeeyey in amerikaanku wax kaalma ah uusan soo gaarsiinin ee wadanka afghanistan taas beddelkeedna lacagtii ay shacabku lahaayeen u adeegsaday insaxaabkii iyo daadgureyntii ciidamadii amerikaanka ahaa ee afghanistan isaga insaxaabay sanadii labada kun ko iyo labaatankii bayaanka oo sii socda ayaa lagu sheegay in lacagahaas qaarkood xataa amerikaanku uusan ku bixinin waxa ugu yeero gargaarka bani aadinimada laakiin laga yaabo inuu u gacan geliyey uraro aan caalami ahayn iyo kuwo caalami ah oo ku gambanaya adeega bani aadinimada imaaradana waxay adkeysay in shacabka afghanistan lacagtaas waxba uusan ka helinin waxayna mar kale imaarada islaamiga afghanistan ugu baaqday amerikaanka inay dib u soo celiyaan lacagta qaabka burcadnimada ah uu kaga haysto ee, shacabka muslimka ee reer afghanistan imaarada islaamiga afghanistan bayaankeeda waxay ku cadaysay in lacagihii ee, ameerikaanku uu ka dhacay shacabka afghanistan oo uu adeegsaday daadgureynta ciidamadiisa iyo maleeshiyaadkii ee, murtadiinta ahaa qaarkood saraakiishii wadanka isaga cararay waxyaabaha ee, ishaacaadka ee ameerikaanka uu faafinayana ay tahay been abuur welina bangiyadiisa uu ku haysto een, lacagihii shacabka afghanistan uu ka dhacay qaarkoodna isaga uu adeegsaday oo ciidamadiisii ku dhaawacmay wadanka afghanistan uu ku daaweysanayo lacagihii uu ka dhacay wadankaasi Ee, marka suhaybow een, imaaradda islaamiga afghanistan sidaas ayay u radisay been abuurkii ameerikaanka ee ahaa in ee, lacagihii afghanistan hore uga dhacay qaar ka mida uu celiyey waxaa xusid mudan in ee, maraykanku liiska waxaa loogu yahay argagixisada weli uu ku hayo imaaradda islaamiga afghanistan qaramada midoobe sidaas la- si la mid ah ayay imaarada ee, weli ugu haysaa liiska waxaa loogu yahay argagixisada midooda yurubna sidaas ayay iyana ugu hayaan liiska waxaa loogu yahay argagixisada mana jiro wax tacaamul ah oo ururadaas iyo dowladahaas reer galbeedka kala dhexeeya imaaradda islaamiga ah Ee, welina ee, bunuugtooda waxay ku haystaan lacagihii ee reer afghanistan ay ka xadeen kow iyo labaatan sano ka hor كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديث waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeysada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaasa cabdulaahi bismillaah suhib aad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa askarta maraykanka iyo yuhuudda oo la sheegay inay iska kaashanayaan weerar xooggan oo ka dhan ah xarumaha hubka nukliyeerka ee iiraan sida uu nashriyey wargeyska cibriga ah ee yadiico daxranood taliya ku-xigeenka taliska dhexe ee maraykanka admiral bar coober iyo ku-xigeenka madaxa guud ee ciidamada maraykanka ninka lagu magacaabo amiir baram ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ka wada hadleen sida iyaga iyo maamulka isku magacaabay Israa'iil ay weerar wadajir ah ugu qaadi lahaayeen xukuumadda Tehran. Sidoo kale labadan mas-uul ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxay si wadajir ah u booqdeen qaar ka mid ah saldhigyada ciidanka Maraykanka ugu muhiimsan sida midka Nevatim, iyagoona durbadiiba qaadaya tallaabooyin muujinaya sida dhinacyadu ay u doonayaan in weerar wadajir ah ay ku qaadaan dowladda Iiraan. Sidoo kale raggan ayaa ka wada hadlay arrinka Xuutiyiinta Yemen iyo xiisadda ka taagan biyaha badda cas waxayna dhinacyadu muujinayaan in muhiim ay tahay qaadista weerar ay ku dhan yihiin oo ka dhan ah xukuumadda uu hogaamiye mascuud basashkiyan waa sida hadalka loo dhigee damaca maraykankii iyo yuhuudda ee ah in hal mar weerar xooggan ay ku qaadaan gudaha iiraan ayaa lagu waramayaa in uu ku soo beegmay xilli xukuumadda tehraan ay muddooyinkan dambe xoojinayso dhoolatusyada ay samaynayaan ciidankeeda kala duwan taasoo shaki weyn ku beertay xukuumadaha washington iyo midda isku magacowday israa'iil weerar hubeysan oo ka dhacay madaxtooyada dalka Jaad maalmo uun kadib markii madaxweynaha waddankaas uu amray ciidanka Faransiiska in halkaas ay ka qalab qaataan. Waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta. Sida saacadihii la soo dhaafay ay baahinayeen joornaallo kala duwan sida Ra'yul Yawm, xukuumadda Jaad ayaa warbaahinta u sheegtay in fiidnimadii xalay koox hubeysan ay weerar ku qaadeen madaxtooyada waddankaas. Waxaana sida lagu warramaya meesha ka dhashay khasaare xooggan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac. waxaa meesha lagu qaarijiyey ilaa sagaal iyo toban xubnood oo siddeed iyo toban ka mid ah ay ahaayeen raggii weerarka soo qaaday waana sida uu xaqiijiye afhayeen u hadlay dowladda jaad tirada kooxda weerarka soo qaaday ayaana lagu sheegay inay ahayd ilaa labaatan iyo afar shakhsi waxaa jira aragtiyo kala duwan oo laga bixinaya weerarkan lagu qaaday madaxtooyada jaad mana cadda haddii abaabulka kooxda weerarkan fulisay ay yihiin kuwa ay gadaal ka taagan tahay xukuumadda faransiiska oo lagu wargeliyey in ugu dambeyn ciidamadeeda ay dalkaas ka qalab qaataan kow iyo soddonka bishan aynu ku guda jirno ee January. Markan iyo qodobka xiga iyo Joe Biden oo ka baaqday safar uu ku tegi lahaa dalka Talyaaniga kadib markii dab halaag xooggan geysanaya uu ka kacay gobolka California ee dalka Maraykanka. Sida uu daabacay joornaalka Politico, Joe Biden ayaa ka baaqday safarkiisii ugu dambeysay ee uu doonayay inuu ku tago magaalada Roma ee dalka Talyaaniga, halkaas oo uu doonayay inuu kula kulmo boobka Faatikaanka. Waxaana baaqashada safarkiisan loo aaneynayaa dab xoogan oo tan iyo shalay ka holcaya magaalada Los Angeles ee gobolka California. Dabkan ayaa ku faafay dhul ballaaran waxaana jira khasaare nafeed halka la barakiciyay boqolaal qoys oo hadda wajahaya xaalado liita. Dabkan ayaa ka kacay magaalada Los Angeles iyo kuwo kale oo ku hareereysan oo dhowr ah waxaana basbeeliyey oo uu dhulka ku daray dhismayaal dhaadheer iyadoona baraha kala duwan ee internetka gaar ahaan barta X si aad ah loogu faafiyey sawirro isbarbardhig ah oo lagu sameynayo xerada Jabaaliya ee marinka Gaza iyo magaalooyin waaweyn oo ku yaala gobolka California oo isku mid noqday taasoo bulshada Islaamka badankooda ay ku tilmaameen mid gaalada cibro lagu tusayo. Biden iyo baadirigan ayaa doonayay in magaalada Roma ay ku wada qaataan kulan xasaasi ah oo dhinacyo badan daarana. Waana ka hor inta uusan Joe Biden xafiiska ka tegin labaatanka January waana sida inta badan ay xusayaan warbaahinada kala duwan ee qodobkan wax ka daabacay. Milatariga Suudaan oo taqadum ka sameynaya gobolka Aljazeera isla markaana dhowr degmo kala wareegay maleeshiyaadka fallaagada Imaaraadku uu taageero ee RSF waa qodobka xigay aan maanta ku soo qaadan doona xubinta. Sida uu nashriyey wargeyska Suudaan Tribune, ciidamada Cabdilfataax Al-Burhaan ayaa dib ula wareegay gacan ku haynta magaalada Alxaaj Cabdullah iyagoona hadda ku sii siqaya dhanka deegaanada Al-Shakaab Al-Nuur iyo tuulada Mahla oo labada u dhow magaalada Wad Madani. Waxaa dhanka kale si guud gudaha dalka uga socda weerarro isdabajoog ah ciidamada RSF ayaa iyaguna dhankooda waxay ka wadaan xasuuq iyo beegsiyo ay ku bartilmaameysanayaan ciidanka milatariga weliba iyagoo garab buuxa ka helaya imaaraadka carabta dhinacyadu weli waxay u muuqdaan kuwo kala fog tallaabadii turkigu uu ballanqaaday ee ahayd inuu soo afmeerayo colaadan labaatan biljirsatana weli waxay u muuqataa mid aanan natiijo laga gaarin waxaana taas beddelkeeda weli halkeeday ka sii socda warbaahinta shaashadaheduna ay soo qabanayaan dagaallo iyo xasuuqyo lagu hilboobay oo ay dhinacyadu isdhaafsanayaan aan markan u tallaabno qodobka ugu dambeeya xubinta dowladda lubnaan ayaa ugu dambayntii ogolaatay in imaaraadka ay u gacangeliso cabdiraxmaan alqaradaawi oo uu dhalay yuusuf alqaradaawi oo ka mid ahaa culammadii u fadwan jirtay xukuumadda dawxa sida inta badan saacadihii lasoo dhaafay ay baahinayeen jaraa'idiyada ugu afka dheer caalamka sida asharqul awsad xukuumadaha bayruud iyo abudubaay ayaa isku afgartay in xabsiga loo dhaadhiciyo cabdiraxmaan alqaradaawi oo afka ku weerari jiray xukuumadaha dawaaqiidda ah ee madaxa kaga taagan shucubta islaamka ninkan oo ay in muddo ah raadinaysay xukuumadda imaaraadka carabta ayaa bishii lasoo dhaafay waxa uu mar qura ka soo muuqday masjidka umowiyiinta ee ku yaalla gudaha dalka suuriya isagoona muuqaal uu duubay shacabka carabta ugu baaqay in si la mid ah nidaamkii bashaar al asad laisaga dulqaado xukuumadaha madaxa kaga taagan shucubta islaamka ninkan ayaana wakhti xaadirkaas waxa uu farta si gaar ah ugu fiiqay dowladaha sacuudiga masar iyo imaaraadka cabdiraxmaan alqaradaawi ayaa asal ahaan waxa uu ka soo jeedaa dalka masar waxaana xukuumadda alqaahira isagoo maqan ku xukuntay muddo shan sano oo xariga ugu dambayntii siddeed iyo labaatankii bishii diseembar ee sannadkii soo idlaaday laba kun afar iyo labaatan ayuu gaaray gudaha dalka lubnaan waxaana halkaas ku xiray laamaha xukuumadda bayruud iyagoona hadda go'aansaday in ay u gacangeliyaan imaaraadkii baadigoobayey guud ahaan inahaas ayaan ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsan tihiin dhegaysigeeda aan iminkana idinku wareejiya walaalkain suweyb cabdulaahi iyo qaybaha inooga haray barnaamijka caalamulyowm
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى تغنو بشرى لكم كل ما لح المصيف
wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqadii konton iyo labaad ee taxanaha dhegeysiga dhigaalada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen faysal mahad سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا
ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان وما نسينا وكنا حين يأخذنا ولي بطغيان ندوث له الجبين وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون؟
التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xalqadii labiyo kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka maada khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan waxa uu qoraagu kaga hadlayaa qayb ka mid ah dembiyadii ka dhashay maadiyadda waxaana uu leeyahay waxyaabihii ka dhashay maadiyaddii xargaha goosatay iyo tarbiyadii diinla'aanta ku dhisnayd taasoo khilaafsanayd akhlaaqda sidoo kalena khilaafsanayd rumaynta allaah iyo maalinta qiyaame in raggii siyaasiyiinta ahaa iyo kuwii mas-uuliyiinta ahaa ay ku kaceen xilliyada qaar dembiyo aysan ku dhiiran karin dadka ugu indhaha adag iyagoo ku andacoonaya maslaxada siyaasadda dhulkooda iyo ummaddooda ama sharafkooda shakhsiga ah ama faa'iide dhaqaale oo ay helayaan waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee laga soo wariyey taariikhda basharka ee dulmi iyo xadgudub ah waa in ingiriisku ay sabab u noqdeen in bangaladeeshka dega hindiya uu ku dhaco macluul aan caadi ahayn kadib markii ay u diideen inay isticmaalaan doomihii ay dadka u isticmaali jireen gurashada bariiska oo ah cuntada ay aadka u cunaan reer bangaladesh iyo in badan oo ka mid a bariiskaasi oo ingiriisku ay ku sameeyeen musuqmaasuq iyagoo u kaydiyey ciidankooda kaydkaas oo aan waxba laga faa'iidin kadib markii uu hallaabay boqolaal kun oo qofna ay u dhinteen gaajo xilli wax la cuno la heli karay isku socodkuna uu caadi ahaa tareennaduna ayaa ahaayeen kuwa shaqeeya sidaan wada ognahay hindiya waa dhul carasan ah oo awood u leh in waddamo badan ay quudiso laakiin ingiriiska waxaasoo dhibaato ah wuxuu ugu geystay si dadka ugu qasbo inay ciidanka qortaan iyo si uu u sugo in uu fashilmay maamulkii dhulkaasi ka jiray lorad mounet beytin oo ah xaakimkii hindiya sannadkii ii milaadiyada ayaa ismoogeysiiyey dhibaatadii loo maleegayay dadka muslimiinta ah ee ku noolaa delhi iyo bunjaabta bari waxaa soo gaaray wararka iyo mu'aamarada loo maleegayay dadka muslimiinta ah ee ku noolaa mandiqadaasi waxaana looga digay sidoo kale in uu dhici doono qalalaaso ku dhisan kooxaysi oo faraha ka baxa laakiin waxaasoo dhan wuu iska indhatiray si uu uga aarsado muslimiintii aanan u dooranin inuu madax ka noqdo baakistaan sidaba ay sameeyeen reer hindiya iyo in qalalaasaha kooxaysiga iyo dagaalada ahliga ah uu ugu noqdaan xujo uu ku soo bandhigo in dadkan aysan xaqu lahayn xorriyad iyo inay yihiin ciyaal uu ingiriisku majaraha u hayo waxaasoo dhanna waxaa ka dhashay xasuuqaasi xaddaafka ah ee dadka ku dhacay oo aysan dunida isagoo kala arag sidoo kale waxaa ka mid ah waxyaabihii dhacay in nin lagu magacaabo riid kaliif oo ay labada kooxood ee hindiya deggan ay u doorteen inuu dhexdhexaadiye ka noqdo arrinta magaalooyinka lagu doodsan yahay ee ka tirsan gobolka bunjaab ma waxaa lagu darayaa dhulka hindustaan mise bakistan inuu marka dambe qaatay xukun xadgudub ah oo natiijadisu noqotay in muslimiinta laga qaxiyo magaalooyinka kale ah ferosbor koordaasboor lana kulmaan dhibaatooyin aad u ballaaran iyo khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo baaxad weyn dhinaca kale waxyaabaha ka markhaati kacaya liidnaanta akhlaaqda hogaamiyaasha yurub iyo ameerika iyo siyaasaddu inay noqotay wax ku salaysan masaalix shakhsiyadeed oo aan ku qotomin mabaadi waxaa ka mid ah taageerada ay u muujisay washington iyo madaxweynihii maraykanka ee torman yuhuudda si uu uga helo taageero siyaasadeed mid dhaqaale iyo mid warbaahineed taasoo u suurtogelin karta in dib loo doorto qoraagu dhegaystayaal wuxuu leeyahay waxaa intaasii dheer in maraykanka ay ka aamuseen dembiyadii xumaa ee ay faransiisku ka geysteen jazaa'ir iyo taageeradii ay u muujiyeen dowladdaasi faransiiska ee ku xadgudubtay jazaa'irta carbeed ee muslimka ah dhegaystayaal markan waxaan gudagelaynaa baabka afaraad fasalkiisa labaad kaasoo ciwaan looga dhigay qowmiyadda iyo waddaniyaddii ka jirta yurub burburkii kiniisadda laatiiniga ee sababta u noqotay inay xoogaysato awoodda qowmiyadda iyo waddaniyadda horey dhegaystayaal waxaan uga soo sheekaynay in qowmiyadda iyo waddaniyadda iyo in lagu tiirsanaado juqraafiyadda ay qayb ka tahay waxyaabaha lagu yaqiinay dabciga reer yurub laakiin nasraaniyadda ayaa burburisay dabiicaddaasi xitaa iyadoo leh cilado badan waxyaabo badan oo laga beddelay waxay weli xambaarsanayd qayb ka mid ah tacaaliimtii diinta masiixiyadda diimaha samaawiga ahna si kasta oo wax looga beddelo marnaba dadka uma kala saarayaan jinsi ahaan midib ahaan iyo waddan ahaan sidaas ayayna nasraaniyaddu reer yurub isugu keentay hal dallad hoosteed waxayna ka dhigtay caalamkii nasraaniga ahaa hal qoys oo kale shucuub badanna waxay u dullaysay kiniisadda laatiiniga ah waxayna ka adkaatay qowmiyaddii iyo waddaniyadii arrintaas ayayna ummaduhu ku mashquuleen in badan laakiin markii uu lothar ku dhawaaqay xarakadiisii diiniga ahayd intii u dhexaysay sannadihii kun afar boqol siddeetan iyo saddexdii ilaa kun shan boqol lix iyo labaatankii miilaadiga taasoo ka hor imaanaysay kiniisadda laatiiniga uuna maslaxad u arkayey in uu jarmalka u adeegsado arrintan wuxuu ka gaaray guul weyn ugu dambayntiina way jabtay kiniisaddii laatiiniga ummadihii reer yurubna way kala tageen waxayna noqdeen dad aysan waxba isku xirin maalinba maalinta ka dambaysa way sii kala tegayeen ilaa ay ka baaba'day nasraaniyaddii ka jirtay yurub oo ay ka xoogaysatay qowmiyaddii iyo waddaniyaddii ilaa heer ay diinta iyo qowmiyadda noqdaan wax la isbarbar dhigo oo mid haddii ay sare u kacdo ay tan kala hoobanayso arrintan waxaa si cad u tilmaamay taariikhyahanka ingiriiska ah ee lagu magacaabo lord lothin oo horey u soo noqday safiirka ingiriiska u fadhiya maraykanka khudbad uu ka jeediyey xaflad jaamacadeed sannaddii kun sagaal boqol soddon iyo siddeeddii miilaadiyadda ayuu ku yidhi markii xarakadii lothar ee sheeganaysay inay dib u hagaajisay diinta ay ka taqlustay midnimadii thaqaafadeed iyo midii diineed ee reer yurub ayay qaaradda u qaybsantay maamullo kala duwan oo dhexdooda uu ka jiro loolan iyo isqabqabsi halis waarta geliyey amniga dhulkaasi natiijadii ka dhalatay hoobashadii diineed iyo hoosudhacii mabaadi'da diinta iyo akhlaaqda waxay kor u qaaday awooddii waddaniyadda iyo jinsiyadda lord lother mar kale wuxuu isla khudbaddiisii ku sheegay natiijada ka dhalatay hoobashada diinta oo ahayd mid hagaysa insaanka ahna waddada lagu gaaro waxay dadku tiigsanayaan iyo sharafta basharka waxay keentay in caalamkii reer galbeedka raaceen madaahib siyaasi ah oo ku qotoma kala duwanaanshiyaha jinsiyadaha iyo dabaqaadka sidoo kalena rumeeyeen in sarraynta maaddadu tahay yoolka ugu sarreeya iyo hadafka ugu weyn ee la tiigsanayo waxayna ku saamoobeen culuumtii dabiiciga taasina waxay kordhisay mashaakishii nolosha waxayna keentay in yurub ay ku adkaatay inay iswaafajiso ruuxda iyo nolosha سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا
halkan ayaan ku joojinaynaa xalqadii laba iyo kontonaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka maadaa khasira alcaalamu biinxitaadi almuslimiin xalqadan midda xigta ayaa noo ballan ah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى تهاب الأسد وطأتنا لأنا لغير الله كلا ما ركعنا ما ركعنا بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ناظر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى guud ahaan intaas ayaan ku soo gebagabaynay barnaamijka calamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaasii nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى